waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim waxaana warqadda u warraysaa aan siinaya casho waa tahay dhambaalka ugu horeeya ibraahim oo dhinaceyga haddaad usoo rixda waxaan ku bilaabayaa dhambaal gaaban oo si qurux badan oo waadix ahna loo soo qoray waxa ay ka timid hooyo basra maxamed faarax waxay ku magac dheer tahay maraweyne iyo sacad maxamed sheekh abubakar iyo sidoo kale leylo maxamed sheekh abubakar iyo salmaan maxamed sheekh abubakar iyo siciid maxamed sheekh abubakar waa dhammaan ilmo maxamed sheekh abubakar saalaxa ku jira wardo way ku jirtaa iyo sidoo kale subeer dhammaantood waa ilmo maxamed sheekh abubakar amran maxamed faarax maraweyne iyo dhammaan ilmo maxamed faarax maraweyne fawsiye maxamed xasan kaltuun axmed xasan iyo sahre ciidla nuur iyo sidoo kale shukri maxamuud maxamed iyo dhammaan ehelka iyo asxaabta oo dhan baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan mustafe cabdiraxmaan maal oo ku magac dheer xoosh iyo sidoo kale casiisa maxamed sheekh abubakar oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkooda waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeya aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen khaliif faarax maxamed dhoolowaa iyo cabdisalaan buux nuur iyo xuseen cabdulaahi gudaal weji iyo jaamac cige axmed iyo cabdinaasir saalax cali carab cabdulaahi cabdi yuusuf quslay iyo maxamuud muuse aadan iyo cabdirashiid cabdiraxmaan cali iyo saciid cabdi xirsi axmed cabdi dheere iyo maxamed cabdi dheere iyo maxamed condhe waxayna dhammaan dadkaasi jecel yihiin taanid inay gaarsiiyaan cabdixakiin cali gooni iyo marwadiisa sucaad casar calisow oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen lidis u k gabadhaasi waxaa loo bixiyey astur cabdiraxiin waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeena waxaa leenahay astur soo weyna u noqotay dadkeeda iyo dalkeedaba anfacday waalidkeed anigana amiin ayaan u raacinayaa bal bishii barakaysneed ee barakada iyo khayrka iyo bishaaradaba xambaarsanay ibraahim waanu ku jirnaa dhegaystayaasha bal waxaad usoo qabataa mid ka mid a qhasiidooyinka aan ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
waa hagaaga haddii aan intaas kaga gudubno qasiidadaasi ramadaan mubaarag ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo joogtaan xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo shire cilmi iyo hooyo timiro oday iyo waxay yidhaahdeen awowe axmed cabdi rooble iyo cumar cali xarbi abti abuukar axmed cabdi habaryar faadumo axmed cabdi rooble iyo waxay yidhaahdeen yacquub cali iyo rabiic sheekh daahir cali iyo cabdiqaadir aadan sheekh cabdi iyo seynab aadan sheekh cabdi iyo faadumo aadan sheekh cabdi iyo maxamed aadan sheekh cabdi cabdilatiif aadan sheekh cabdi cabdixakiin aadan sheekh cabdi iyo naciimo aadan sheekh cabdi iyo luqmaan aadan sheekh cabdi iyo fatxi aadan sheekh cabdi iyo faayid shire bare iyo waxay yidhahdeen injineer siciid suga aadan iyo liibaan xayle cabdi dhammaan dadkaasina waxay joogaan dunida daafeeda waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan aabe aadan sheekh cabdi xasan xuseen iyo waxay yidhahdeen hooyo raxmo axmed cabdi rooble oo uu wiil ugu dhashay gobolka gedo degmada luuq galaane gaar ahaanna waxay yidhaahdeen xaafadda lixda jiiro wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid khaalid allah ka dhigo kii noqda kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfacaa aamin ayaan aniguna leenahay aamin ayaa anigu raacina maxaa lihi ibraahino lixda jeero waxaan soomaalida uga yaaba mataqaana lixda jiiro Keligay- say jiiro keligeyna maahan soomaali badan inay- inay la qabtana waa laga yaabaa ibraahino haye magac bixinta horta soomaaliya uga dheereeya inay magac bixiso soomaalida waxba kuma qaadato xaafadaan deganaa marna looma fiirsan shan geed oo waxaa jirtay si isaga soo horjeeda oo hal wado saaran shanta geedaa loo bixiyaa xaafadda shanta geeda loo bixiyey waa caan degmada holodaaga ku taallaa marka soomaalida magaca bixinta waxay ahayd in lagu siiyo maaradoon inay kusoo qaadaan oo koobab ay kusoo ururiyaan ay ahayd waaya hadda waxaa noo dhiman haddii eh, xaafad lagu arko eh, mukulaalo badan in la yidhaahdo xaafadda eh, sideedda mukulaal waa la tirinayaa weliba marka ma seegayso waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan ku noqonno dhambaalkan waa tahniyada dhalasho baa la yidhi oo farxad leh waxaana diraya dhammaan reer soomane cabdi iyo dhammaan reer cabdi xasan hooyo faadumo guure iyo wacan maxamed iyo jawhara luula binti cadey cadey cadaan baa la yidhi iyo cabdifataax buuqe iyo maxamed cabdiraxmaan sheekh doon iyo sidoo kale cabdi cabdiraxmaan sheekh doon iyo cabdiweli faarax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi nairobi gaarisa iyo meelo kale iyo sidoo kale dhadhaabna waa la joogaa oo xerada qaxootiga xagar dheer iyo sidoo kale meelo kalena way joogaan baa la yidhi waxay tahniyad dhalasho oo farxad la u dirayaan boqorka iyo boqorada faraska iyo geeyada baa la yidhi waa tahay usha iyo diirkeeda ma lasii wada hadde farta iyo faraatiga oo aniga sheega waa tahay waxay yidhaahdeen waa mudane cabaas soomane cabdi iyo afadiisa zahro cabdi xasan oo wiil ugu dhashay baa la yidhi magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey cadnaan cabaas soomane cabdi ducada waa v o a baa la yidhi waa tahay cabaas oo bishan ramadaanna dhashay waxaan ugu ducaynaynaa cabaas inuu soo weynaado oo ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba waalidkiis dadkiisa iyo dalkiisana wax u tara aamiin dhankii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaashannana waxaan u soo qabanaynaa anoon kuu gafaynin abbaayo marna kuu garaabayn haye mana gafna ma jiro garaawasana ma jiro marka waa meel dhexaa la joogaa ibraahim wixii ku goon ii sheeg haye waxaa ku luqaynayaa maxamed baafow cali weliba caasho heestan waxay ka mid ahayd he- heesihii uu fanaanka uga qayb galay barnaamijkii la dhihi jiray heesaha hirgalay oo habeen kasta oo khamiiso jimco soo galaya lagu qaban jiray golaha murtida iyo madaalada ee national theatrka ee magaalada muqdisho laakiin ibraahim sidee isku qabanayaan haddii la yidhaahdo anoon kuu gafaynin haddana kuu garaabay adiga waxaad qabto sheego waay haye gar- markaasay garooshayaha imaan doonaan hala garraba ma xuba waa tahay codka fanaanka maxamed baaf gaabinayse. geerida sugayse naftu waa mid gubato sii gaabinayse geerida sugayse shalay wixii gaariyo mahadhadii anu gocan shalay wixii gaariyo mahadhadii anu gocan awmaajeeda guuriyo sacab lay garaaco guri yeelan maaye awmaajeeda guuriyo sacab lay garaaco guri yeelan maaye aan aanan ku gafaynin nabaayod marna ku garaabayn walaalid aanan ku gafaynin nabaayod marna ku garaabayn walaalid waxay kula gudbooyeen runtaan lagama gabaadee maya goorti leeyidhi sidan ahaa anoo garan runtaan lagama gabaadee maya goorti leeyidhi sidan ahaa anoo garan arxan laysu galaayo dibnaxa hadduu jiro arxan laysu galaayo dibnaxa hadduu jiro amba laymagooyeen gabyada ma aalin ilmaa goobo ma siin amba layma gooyeen gabyada ma aanin ilmaa goobo ma siin aanon ku gafaynin nabaayo marna ku garaabayn walaali aanon ku gafaynin nabaayo marna ku garaabayn walaali waxay kula gudbooyeen
waa hagaaga xaggii dhambaalada haddii aan ku noqono caasho waxaan soo qabanayaa dhambaal uu ugu horreeyo abbo cabdiraxmaan maxamed maal iyo hooyo xabiibo axmed booh iyo maxamed axmed maal hodan axmed maal iyo ayaan axmed maal iyo nimco axmed maal iyo kalatuun cabdiraxmaan maal iyo khaalid cabdiraxmaan maal iyo mukhtaar cabdiraxmaan maal xamse cabdiraxmaan maal iyo dhammaan reer cabdiraxmaan maal waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mustafe cabdiraxmaan maal oo xoosh ku magac dheer iyo casiisa maxamed sheekh abukar oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaas waxaanu ugu ducaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii aqalgal waaro uu ku xigo ubad kheer qabana lagu kala helo aamiin waa tahay heesta kale aan dhegaystayaasheenu ciyaaraynana caasho waa asalkaba jacaylka haye asalkaba jacaylka waxaa ku luqaynaysa zahre celeeye
asalkaba jacaylkani maaha ugube aadan iyo xaawa adduunyada la yimid oo isu ooyi jirayo waa midab idkisu jiraye aadan iyo xaawa adduunyada la yimid oo isu ooyi jirayo waa u midab idkisoo jiraye wana ubax la beero oo udgoon lagu tilmaame aragtidu kalaasho isla qabad ku melmara beero udgoon lagu tilmaamo aragtidu kalaasho isla qabad ku melmara aniguna haddaan idhi walaale inanka waan isjecelahay aboowe aniguna haddaan idhi walaale inanka waan isjecelahay aboowe waan ku urufayoobo nafta waan ku aamine waan ku urufayoobo nafta waan ku aaminay aniguna haddaan idhi walaale inanka waan isjecelahay aboowe aniguna haddaan idhi walaale inanka waan isjecelahay aboowe waan ku urufayoobo nafta waan ku aaminay waan ku urufayoobo nafta waan ku aaminay siday aniga ila tahay edaysane ma noqon karo ummadana waxuma dhimin edaysane ma noqon karo ummadana waxuma dhimin siday aniga ila tahay edaysane ma noqon karo ummadana waxuma dhimin edaysane ma noqon karo ummadana waxuma dhimin asalkaba jacaylkaniyo aabashiri ma ahe waa cudur asalkaba jacaylkaniyo aabashiri ma ahe waa cudur dhinacii waraaqaha mar kale haddaan jallicno dhambaal gaaban oo dhowr iyo toban qof ay ku qoran tahay ibraahinow waxaannu ka helnay adeer maxamed khayr maxamed aadan iyo adeer nuur khayr maxamed aadan iyo cabdicasiis xasan yuusuf iyo ismaaciil muxyidiin macalin iyo cabdi faadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo maxamuud aadan isaaq iyo xaaskiisa cabdi daahir cabdulaahi aadan huud iyo sidoo kale awowe khayr maxamed aadan iyo awowe cabdulaahi aadan huud iyo ayeeyo xabiibo aadan huud iyo sidoo kale ayay faadumo cali amiin iyo sulaymaan ah, cabdikhabiir cabdiqaasim iyo sidoo kale daa'uud yuusuf maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahne dhalasho u dirayaan abe cabdi mawla yuusuf maxamed iyo hooyo haadiye cabdulaahi aadan huud oo gabaray ugu dhalatay magaalada baydhabo jannaay gaar ahaan xaafadda baa layidhi waxaan siri ma qoraalkaasaa noqday mise waaba magaca sidaas loola jeedaa waxaa la yidhi xaafadda lugabaas wal wax ka dhibrahino luga baas bisin Ko- kollayba waa magaca xaafadoo dhan ay u taqaano marba haddii qoraal lagu soo qoraayo caruurna ay ku dhalanayaan waa xaafad la degan yahay magacaasna loo yaqaano marka waataan hadda goor dhoweed lahaa magac bixinta soomaalida cid uga dheeraysa male magacaas waxaan hubaa ibraahinow in maamulkii degmada ama gobolka aanay u bixin laakiin ay dadkii degaanka ula baxeen oo dhowr qof intay bixisay intii kalena iskala qabsato ilaa te waa tilmaane xaafadda luga baas bal magacaas dib ha loogu noqdo waxay ku dhalatay xaafadaasi taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishii meey hadda uun dhammaatay ee sanadka laba kun toddoba iyo toban gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi aniso cabdi mawlaa yuusuf maxamed waa tahay ducada waa xaggiina aniso waxaan ugu ducaynaynaa inay soo weynaato dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan ay u tartaameen dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray awowe muuse barre iyo awowe awsulu barre iyo waxay yidhaahdeen awowe axmed barre iyo ayeeyo xabiibo sugule iyo hooyo maryamo muuse iyo saygaada maxamed faarax barre iyo waxay yidhahdeen hooyo xaliimo awsulu barre iyo hooyo aamino muuse iyo saygaada hooyo ubax muuse iyo hooyo dhuuxo muuse iyo hooyo nimco muuse saygeeda iyo ilmahooda iyo dhammaanba reer muuse barre iyo dhammaan reer awsulu barre reer axmed barre reer aw axmed caare waxa ay kala joogaan bay yidhahdeen soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin inay tahnid u diraan abti cabdulaahi muuse barre iyo afadiisa aamina aw maxamed care oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen wardheer waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey caashe cabdulaahi muuse ducaduna waa xaggiinna waxaan leenahay caasho soo weynow oo noqo tii waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta aniguna amiin ayaan raacinaya ibraahina waxaan soo qabanayaa dhinacii heesaha mar kale haddaan jalleecno innagoo dhinacii waraaqahana mar kale dib ugu noqon doonaa heesihii nabamaankan aan ka tegayn heestal ku dhageedu yahay isu dhigan codadka macaan hayhay axmed cali cigaal hay yaa ku lamaan maryar muuse
adiga hay dhalan roge dhammaanteed naftaydana haddaan dhufan karaayo waan ku dhiibilay adiga hay dhalan roge dhammaanteed naftaydana haddaan dhufan karaayo waan ku dhiibilay jacayl sooma dhuunto waa sida dharaarte halkasoo dhawaysiiyo kadhexadashay halisi halkasoo dhawaysiiyo kadhexadashay halisi haygu dhaafin hawlaha adigaygu dhali haygu dhaafin hawlaha adigaygu dhali bannaadaadiyo dhexda madag la moodiyo
waa tahay mar kale dhinaca dhambaallada haddaan ku noqonno bacda salaan baa la yidhi waa tahay annaga oo kale ah xaliimo cabdilcasiis muuse iyo sheegeeda baa la yidhi cabdi maxamed diirshe waa cabdiyara iyo sidoo kale xaliimo cabdi cali iyo sheegeeda kamaal xasan cabdulaahi iyo hinda abshir iyo sheegeeda basme maxamed xaaji iyo khadiijo maxamed sheekh iyo sheegeeda cabdulaahi jeemaale iyo sidoo kale xaawo ciise iyo caruurteeda xaawo cumar iyo sheegeeda iyo sidoo kale waa la yidhi waa xaawo cabdulaahi xuseen iyo sheegeeda abuukar maxamed waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadan u dirayaan xasan suufi jaylaani iyo faadimo mayow shariif oo bishii meey labadeedii ee sanadka laba kun toddoba iyo toban wiil ugu dhashay ee dalka sweden wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi khaalid xasan suufi ducada waa v o a khaalid oo sweden ku dhashay ibrahino maxaa ugu waxaan ducaysaa leenahay khaalid allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhambaalka ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray gacanteedana haatan ah, ku jira xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo siid cali xasan madbashiir iyo waxay yidhaahdeen nuur xasan madbashiir iyo maxamed xasan madbashiir iyo cali xasan madbashiir iyo ibraahim xasan madbashiir iyo aadan xasan madbashiir khadiijo xasan madbashiir iyo xaawa xasan madbashiir dadkaasi waxa ay joogaan muqdishow afgooye garowe iyo qardho waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan iyo bogaadinba aabe maxamed khayr xasan madbashiir iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa maryaamo maxamuud cali oo gabar ay ugu dhalatay gobolka shabeellada hoose gaar ahaana buulo barwaaqo waxaana ay leeyihiin magaca bixinta waa caashi cuud caashahay gabadhaas lagaa soo codsadeen magaca u bixis maxaa u bixi lahayd buulo barwaaqanay ku dhalata soo ma barwaaqaan u bixilaa lahaydeen waa ka ibraahim oo adoo horaa u sheegay adoo si ogaa baad i weydiisay marka buulo barwaaq hadday ku dhalatay magaca aan soo waday markii madaxii uu kasoo dhaca waxay idin iyadana barwaaqada dhinac laga raaciyo barwaaqa la yidhaahdo Ah, taas qish waaye adduunko dhan aaqish ku dhisan ibraahinow barwaaqo ayaan gabadhaas u bixin lahaa haddii magac kale ay madax ku hayaan way u fasaxan yihiin intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doonana haddii aalid waxaan dhammaan dhegaystayaasha barnaamijkan iyo guud ahaan v o ga tegaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد أول إيو آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أول إيو آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أنبياء شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لهومي أنبياء شاتها إمام قد أحمد أمسيلك ما لهومي صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد isimadaada صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي